magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay bannaanbax lagu cambaaraynayay weerarkii maalintii sabsidii loo geystay dhismaha ay deganaayeen shaqaalaha safaaradda turkiga ee muqdisho dhinaca kalena laba qarax ayaa maanta ka dhacay jidka maka al mukarama kuwaasi oo lala eegtay nalalka soolarka ee waddooyinka la suray saynab abuukar maxamed waryahayaga magaalada muqdisho ayaa warbixintan noo soo dirtay boqolaal shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka magaalada muqdisho ayaa ka qayb galay dibadbax ballaaran oo maanta ka dhacay taalada daljirka daasoon degmada boondheere kaas oo lagaga soo horjeeday weerarkii dhowaan lagu qaaday shaqaalaha safaaradda turkiga ee ku sugan magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan oo maamulkiisa uu soo qabanqaabiyey dibadbaxaasi ayaa goobta ka sheegay in dibadbaxa uu ahaa mid shacabka ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan turkiga iyo siday ugu xun yihiin dhibaatadii loo geystay shaqaalaha turkiga ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid siyaasadaysan war colaaddu xaggay ka timid colaaddu xaggay ka timid turkiga lala beegsaday arrintaasi ma aha shabaab oo keliya arrintaasi waa colaad ay ku mataanoobeen shabaab iyo siyaasad ay ku mataanoobeen wey waa arrin siyaasadaysan oo la mataanowday shabaab la mataanowday shabaabku qaraxa ayay samaynahayaan oo waa isdilahayaan naftood halaag weeye laakiin dadka taxariyaadka samayna dadka ilaalada samaynahaya dadka qarinahaya dadka guryaha soo gelinahaya dadka bambooyinka iyo hubkooda keenahaya dadkaasi waa dad siyaasad ah waxa duulaanka lagu yahay ee heshiis ku yihiin shabaab iyo arrimaha kale ee siyaasadaysan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhanka kale dusha kaga tuuray dhibaatada ka socota magaalada muqdisho in ay ku lug leeyihiin dad ka soo horjeeda horumarka magaalada meelo dadka lagu daaweeyey fureen isbitaal bay dhiseen weyninkii ka batay isbitaal kalay dhiseen iskuullay dhiseen meelo biyolagacabay dhiseen meelo shacabka raashin loogu kariya lagu qaybiyey dhiseen jidadkii bay dhisahayaan dhismadii intay dhaafeen bay waxay dhaheen magaalada muqdisho waa inaan nadiifinnaa shaqaale turki ah iyo baabuur iyo qalab wakaas gadaashiinna ka muuqda waxaasoo dhan waxay ku mutaanooba inay ka midaysan yihiin magaalada muqdisho maxaa looga shaqaynahayaa maxay shacabka reer muqdisho u nool yihiin maxayna mar hore u dhiman waxaan ugu talagalnay labiyo labaatan sano ka hor inay dhintaan ee maxay u kaceen oo dib ugu soo naleeden wey dibadbaxayaasha ayaa watay calanka dowladda turkiga iyo boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo lagu taageerayay howlaha dowladda turkiga ay ka wada soomaaliya gaar ahaan mashaariicda ay ka fulinaysa magaalada muqdisho si kastoo ay tahay dibadbaxa maanta ayaa ka dambeeyey kadib weerar ismiidaamin ah oo sabdigii lagu qaaday xarun ay degnaayeen shaqaalaha safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho kaasoo uu ku dhintay mid ka mid ah ilaalada turkiga iyadoo afar kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kale ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacantay laba qarax oo aroortii saakay lala beegsaday baalayaasha ama nalalka ku shaqeeya cadceeda qoraxda wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa midowda afrika ayaa howlgal ka sameeyey goobtan iyagoo xiray wadada maka al mukarama balse markii dambe dib u furay gudoomiyaha degmada waaberi axmed meyre makaraan ayaa ka hadlay qaraxaasi kooxii ummadan horumarkeeda kasoo horjeeda ayay waxay ku xireen baalayaal saddexa baashii miinadii lagu qarxihayay laba baaloo ka mid ah ayaa qaraxday baalihii kalena waa laga badbaadiyey oo waxaa yimid ciidamadii amisom saasaana baalihii kalenta uu badbaaday baashina looga fujiyo u qaraxday marka aada iyo aada waxaan uga xunnahay kuwa dhibaatada ummadda soomaaliyeed caadaystay oo maalin waliba wuji cusub keenaayo oo haddana maaragtay horumarka iyo iftiinka ummadda ay maaragtay heshay ay maanta maaragtay nolosheeda miiska ugu wanaagsan ahay ma ahan markii ugu horreysay oo qaraxa lala eegtaa baalayaasha ku shaqeeya ilayska qoraxda dhowr jeer oo hore ayaa qaraxyo noocan oo kale lala beegsaday nalalka ku shaqeeya iftiinka qoraxda kuwaasoo ku yiilay waddooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho saynab abuukar v o a muqdisho